بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين كوم أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maanta waxaynu u ballansanayn majliskii labaad ee majaalistii lagaga jawaabayay su-aalaha ardaydu ay soo dhiibatay waxaa insha allahu tacaala aynu isku dayi doonaa maanta su-aalihii hore wixii ka hadhsanaa iyo intii dambe lasoo dhiibayba wixii ugu muhiimsanaa in laga jawaabo maanta wixii kale waktigu uu ka dhacana insha allahu tacaala mar dambe laysugu iman doono marka insha allahu waxaynu iska geli doonaa su-aalaha maanta su-aasha ugu horreysaa waxay tahay maa xukmu dabxi ligayr illaah waa maxay xukunka ay leedahay in loo gowraco ilaahay cid aan ahayn in wax loo gowracaa xukunka ay leedahay waa maxay
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين الذبح لغير الله macnihiisu yahay allah subxaana watacaala cid aan ahayn in wax loo gowraco macnihiisu waxa uu yahay in allah subxaana watacaala cid makhluuqaadkiisa ka mida ama jin ha noqdaan ama insi ha noqdaan kuwa nool ha noqdaan ama kuwa dhintay ha noqdaan in wax loo gowraco iyadoo ujeeddada neefkaa loo qalaya ay tahay si iyaga loogu weyneeyo amaba se si iyaga loogu dhowaado si qofka bani aadamkaa wax loogaga helo ama jinkaba amaba se dhib xaggiisa ka imanayo laga baqanayo si looga badbaado markaa qofku wuxuu noqonayaa mid ilaahay cid aan ahayn wuxu gowracay marka ujeeddooyinka noocaasiya neef uu u qalo isagoo jin ugu dhowaanaya ama insi isagoo jin ku weyneynaya ama insi isagoo jin wax kaga doonaya amaba se insi isaga oo dhibaato kaga imanaysa dhinaca jinka ama insiga inuu ka badbaado doonaya qofka niyada noocaasiya ee qasdiga awgii wuxuu gowracaa wuxuu noqonayaa qof ilaahay cid aan ahayn wuxuu gowracay allah subxaana watacaala cid aan ahayn in wax loo gowracana waxaa xukumkeedu ay ku caddahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo marka koowaad gowraca sifada noocaasiya u dhacaya waa cibaado oo haddii neef loo qalo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo iyadoo ilaahay lagu weyneynayo iyadoo allah wax lagaga doonayo ama la rabo ilaahay dhib inuu kaaga duwo waxay noqonaysaa cibaado ilaahay aada caabuday haddii cid kale aad sidaa ugu gowracdana waxay noqonaysaa cibaado aad ciddaasi caabuday ilaahay baa qur-aanka ku sheegay sida salaadu ay cibaado u tahay oo ilaahay cid aan ahayn aan loogu tukan karin in gowraca laftiisuna uu yahay cibaado oo allahun subxaana wa tacaala sifada aynu tilmaannay wax lagu gowrici karo oo cid kale aan loogu gowrici karin waxa ilahay uhi qul ina salaatii wa nusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow iyo qof kastoo muslimowba salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridaydaba allah subxaana wa tacaala ayaa iska leh laa shariika lahu cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto maanaa salaada ilaahay cid la wadaagi kartaa ma jirto gowracaasi weyneynta iyo ugu dhowaanshaha looga jeedana cid la wadaagi kartaa ma jirto noloshaada ilaahay cid la maamuli kartaa ma jirto ilaahay baa maamulkeeda xaq u leh dhimashadaadana ilaahay baa maamula goortaad dhimanayso iyo sababta aad u dhimanayso iyo sida aad u dhimanaysidba laa shariika lah cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto sidaasaa lay amray dheh inaan salaada iyo gowraca intaba u gaar yeelo allah subxaana wa tacaala waxaad weliba raacisaa oo aad tidhaahdaa qofka ilaahay ugu hor hogaansamaya baan ahay oo bimacnaa ilaahay u gaar yeelaya salaada iyo gowraca ilaahay inuu cid kale la wadaajiyana iska ilaalinaya aayad kaloo aada wada garanaysaana ilaahay wuxuu xidhiidhiyey gowraca iyo salaada si laynoogu muujiyo gowracu inuu yahay cibaado sida salaada oo kale fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko rabbigaana daraaddii wuxu gowrac ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn marka loo tukado sidaa shirki ay u noqonayso iyo gaalnimo ayaa allah cid aan ahayn haddii wax loo gowraco iyadoo lagu weyneynayo ama loogu dhowaanayana gaalnimo diinta lagaga baxaya ay u noqonaysa waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu yihi xadiidka fi saxiix ku sugan lacana allahu man man dabaxa ligayri illah ilaahay subxaana watacaala ha nacdalo oo naxariistiisa ha ka fogeeyo qofka allah cid aan ahayn wuxu gowraca marka waa qof ilaahay nacdashiisa iyo cadhadiisu ay ku dhacayso qofka makhluuqaadka isagoo ugu dhowaanaya ama ku weyneynaya wuxu gowraca waxaa ka mida markaa dadkeennu makhluuqaadka ay wuxu gowracaan jinka waxaa cuudiska dumarku ay ku tilmaamaan xoolaha daraaddii loo qalaa macnaheedu waa neef jinka loo gowracay walow haddii la doonayo bisinkabaha loo qabto laakiin niyada iyo qasdiga lagu gowracay waa jinka ayaa loo gowracay si ugu yaraan jinka dhibkiisa looga badbaado markaa baqa jinka laga baqanaya ayaa kalifay neefka in la gowraco wuxuu noqonayaa neef ilaahay cid aan ahayn loo gowracay waxaanu noqonayaa bakti cunitaankiisu xaaraan uu yahay waa meyta oo neefka haddii midida lagu gowraco bisinka loo qabto laakiin niyada iyo qasdiga lagu gowraca uu yahay in cid kaloon allah in lagu weyneynayo amaba se loogu dhowaanayo neef baktiyey oo kale ayuu ka dhigan yihi oo lama cuni karo qofka cunaana wuxuu noqonayaa qof xaaraan cunay waxa iyaduna lamida dadka dhintay ee xabaalaha kuwaasan gaar ahaan kuwa dadku awliyada ay u yaqaaniin ayaa iyagana xoolo loo gowracaa oo waxaad maqlaysaa dadku iyagoo leh yacni waa siyaaradii sheekh hebel iyagoo mararka qaarkood ay ka soo baxayso afkooda kelimaad tilmaamaya in neefka qabriga ay u qalayaan ujeeddada ay u qalayaan ay tahay inay sheekha wax kaga helaan oo odhanaya sanadkan siyaaradii sheekha maynaan dhigin wanaag fara badan baynu weynay barwaaqaynu weynay caafimaad baynu weynay ama odhanaya sanadkan siyaaradii sheekha ayaynu dhigi weynay waa taa xoolihii inaga xumaadeen waa taa abaartu inagu dhacday waa taa colaadda laynagu salliday hadallada noocaasi waxay muujinayaan xoolaha xabaalaha dushooda la geynayo siyaarada lagu magacaabay ujeeddada loo qalayaa inay tahay si dadkaa dhintay wax loogaga helo ama dhib xaggooda ka iman lahayd lagaga badbaado taasina waa gaalnimada lafteedii inaad aaminto qof dhintay oo marka horebana makhluuq ahaa haddana taa ku darsaday inuu geeriyooday oo xabaal uu ku jiro inuu wax ku yeeli karo ama wax uu kuu tari karo ilahina subxaana watacaala wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih haddii ilaahay dhibaato uu kutaabsiiyo xanuun ama abaar ama colaad ama wax kale faqri ilaahay cid aan ahayn oo kaa dulqaadi kartaa ma jirto haddii waxa weeyaan allah khayr uu kula doono cid kaa hor istaagi kartaa ma jirto qofkan dhintayna camalkiisi waa go-ay khayrna ma shaqaysan karo oo ma kororsan karo cid kalena uma shaqayn karo dhibaatona naftiisa kama celin karo cid kalena kama celin karo marka gowraca waa in la ogaado inuu ka mid yahay cibaadaadka waaweyn ee salaada lala xidhiidhiyey allah in loo gaar yeelaana ay waajib tahay gowracyada noocaasiya ee aynu tilmaannay ee shirkigaa ee gaalnimadu ay ka dhalanaysana dadka muslimiinta rag iyo dumarba waa inay iska ilaaliyaan wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha labaad waxay tahay maxaa ka jira hadalka odhanaya qofka rabadaanta dhinta waxaa laga kor qaadaa ama wuxuu ka badbaadaa cadaabulqabriga
cadaabulqabrigu waa shay jiritaankiisa allah subxaana watacaala qur-aanka uu ku sheegay dadka qaarkood markay dhintaan kadib iyo qiyaamaha ka hor in la cadaabayo rasuulkuna sal lla alay wasalam axaadiid fara badan ayuu ku tilmaamay asbaab lagaga badbaadana rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuu inoo sheegay asbaabtaasi guud ahaan waxa u horeysa iimaanka iyo camalka saalixa iyo qofku macaasida cadaabulqabrigu uu ka dhalanayo inuu iska ilaaliyo macaasidaasi oo ay ka mid tahay beenta ribada cunitaankeeda zinada iyo fawaaxishta kadalika ay ka mid tahay salaada faralkaa oo ogaan looga seexdo waxaa sidaas oo kale ka mid ah alkiibatu wannamiima dadka oo la xanto iyo dadka oo laysku diro oo layska hor keeno marka asbaabtaa qofka ka dheeraada inuu ka badbaadayo ayuu inoo sheegay rasuulku sala allahu calayh wasalam kadalika waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ka mid ah qira'atu suurati almulk suuradda la idhaha suuratu tabaarak tabaaraka aladii biyadihi lmulk akrinteeda waa lagaga badbaadaa cadaabuulqabriga oo rasuulka sal lla alay wasalam ayaa inoo sheegay waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay maalinta jimcaha ama habeenka jimcaha dhimashada qofku uu dhintaa haddii qof wanaagsan qofku uu ahaa marka hore inay arrintaasi calaamad u tahay calaa xusni alkhaatima in qofkaa wanaag loogu khatimay laakiin anigu intaan ogahay kuma ara kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka toona sala allahu alayh wasalam in dhimashada qofku bisha ramadaan uu dhintaa ay ka mid tahay waxyaabaha cadaabuulqabriga lagaga badbaado wallahu aclam
jazakum allahu khayran su-aasha taa ku xigtaa waxay tahay waa maxay xukunka ay leedahay in rarka loo adkaysto oo loo safro cibaado ahaan saddexda masaajid kayrkood ama meelaan ahayn
masaladaasi rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam ayaa xukunkeeda caddeeyey xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen waxaa rasuulku uhi laa tushaddu arixaalu ila ila halaaثati masaajida masjidii hada walmasjid alxaraam walmasjid alaqsa meel tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaanayo oo cibaado loo niyoonayo oo safar loo geli karaa ma jirta buu uhi rasuulku marka laga soo reebo saddexdaa masjid masjid alxaraam masaajidka kacbadu ay ku dhex taalla maka ku yaalla iyo masaajidka rasuulka sala allahu alayh wasalam ee magaalada madiine ku yaal iyo masjid alaqsa oo baytulmaqdis ku yaal oo maanta yuhuuddu ay haystaan saddexdaa masjid ayuunbaa tegitaankooda ilaahay ugu dhowaanaysaa subxaana wa tacaala oo safar inaad u gashaa ay bannaan tahay laakiin saddexdaa masjid meel aan ahayn adigoon ujeeddo kale ka lahayn inaad tidhaa tegista meeshaa aan tegayo ayaan cibaado u niyoonayaa iyo safarkan meeshaa u gelayo inaanay bannaanayn buu rasuulkeenu xadiidkan uu ku tilmaamay waana sida saxaabada rasuulku xadiidka ay ka fahmeen oo saxaabigii la odhan jiray abu basra alkhifaari markuu arkay nin safar u galay buurtii la odhan jiray jabal tuur ee allah subxaana wa tacaala nebi muuse uu kula hadlay waxa uu ku yidhi sidaa ha samaynin waayo rasuulku wuxuu uhi laa tushaddu arixaalu ila ila halaaثati masaajida cabdullaahi ibnu cumar laftiisu xadiidka sidaasi ayaa uu ka fahmay waxaanu sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabkiisa ama risaaladiisa la yidhaahdo aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir uu ku tilmaamay saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim saddexdaa masjid meel aan ahayn tegitaanka ay tegayaan iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya safar umay geli jirin xataa qabriga rasuulka sala allahu alayh wasalam in safar loo galo booqashadiisa ayaan bannaanayn haddaad xajido adoo xajka u safray madiine markaad tagto waad booqan kartaa qabriga rasuulka haddii aad madiine aada si kale u tagtay ama marka horeba aada joogtayna waad booqan kartaa adigoo rasuulka sal allau alay wasalam soo salaamaya qabrigiisa oo aan kuna dawaaf ahayn iskuna masax ahayn aan baryi ahayn oo waxba aan weydiisan ahayn in qubuuraha kale safar loo galaana ma banaana oo qofka muslimkii xabaalaha waa booqan karaa si uu ugu soo duceeyo dadka dhintay iyaga camalkooda uu go-ay isaguna aakhiro uu ugu xusuusto waana ay ugu noqoto sida rasuulku yihi sala allahu alay wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha fa inaha tudakiru alaakhira xabaalaha booqda buri rasuulku sal alay wasalam xabaalaha booqashadoodu aakhira ayay idin xusuusinaysaa marka qofku waa booqan karaa iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu kuwa camalkooda go-ay usoo duceeyo isaguna aakhiro uu kusoo xusuustiyo geerida iyo dhimashada laakiin safar uma geli karo xabaalaha ugu dhow ee meeshaasi uu joogo ku yaalla ayuunbuu soo booqan karaa laakiin xabaalo safar loo geli karaa ma jirto marka calaa kulli xaal masalada xukunkeedu waxa uu ku urursayay saa rasuulku sheegay oo saddexdaasi meelood meelaan ahayn safar looma geli karo iyadoo meeshaa tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaanayo qofku baayac mushtar waa u socdaali karaa cilmi uu raadinayo waa u socdaali karaa qaraabo xidhiirin waa u socdaali karaa kadalik iyo arrimaha kale ee la mida laakiin meel iyada lafteeda tegisteeda ilaahay loogu dhowaanayo oo safar loo geli karaa ma jiro marka saddexdaa masjid laga reebo sidaa rasuulku caddeeyey sala allahu aleh wasalam allahu aclam
axsana allahu ilaykum su-aasha ku xigtaa waxay leedahay gabadha muslimka ahi haddii aanay daahir ahayn ma u bannaan tahay kitaabka qur-aanka inay qaado ama ay akhridaan
gabadha muslimadda iyo ninka muslimka iyo qof kastaba sida raajixee bimacnaa xoog badan xagga adilada marka la eego uma bannaana musxafka inay taabtaan iyagoon daahir ahayn marka gabadhii aan daahir ahayn xataa qofkii aan weyse qabin iska dhaaf dahaaro kaleo qofkii aan weyse qabin musxafka qur-aanka inuu taabto ma aha arrinta caynkaasiyana iyadoo ah masalo ahlucilmigu ay isku khilaafeen laakiin sidaasi ayaa xoog badan ilahi wuxu uhi laa yamasuhu ila almutahharuun haddaynu idhaahno looxulmaxfuudkaa looga jeedaa iyo haddaynu idhaahno musxafkaa looga jeedaa labadaba aayaddu waxay tusinaysaa siduu leeyahy sheikhulislaam raximahullah in qur'aanka la taabto iyadoon daahir lahayn inay tahay mid ilaahay uu diiday ama looxulmaxfuudka markuu ku yaalla ha noqoto ama marka masaaxifta uu ku dhigan yahay ee uu ku qoran yihi waxaa kaloo rasuulku yihi laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qur-aanka yaanu taabanin qof daahira mooyaane qof kale waana caam oo qof gaalnimo ka daahira iyo qof xadatul akbar ka daahira oo ah wixii meedhashada waajibinayey iyo qof xadatul asqar ka daahira oo ah wixii weysada waajibinayey mooyaane qof kale yaanu taabanin sida markaa ay tilmaameen aimada sida imaamu axmed raximahullah iyo isxaaq ibnu rahawaya labadaa imaam oo kamida min aimati sunna muxadisiin oo fuqaha ah yacni salafkii ama dadkii inaga horreeyey wanaagsanaa saxaabadii iyo taabiciintii lama oga hadal ka ansaxay oo tilmaamaya in la taaban karo musxafka iyadoon daahir waxa weeyaan aan la ahayn bal saxaabada rasuulka waxaa ka ansaxday taabiciintana ka sugnaatay oo iyada mooyaane mid kale aanay ka soo aroorin qof aan daahir ahayn musxafka inuu taabtaa inaanay bannaanayn sheikhulislaam wuxuu masalada aada ugu sharaxay kitaabkiisa cumdaha waxa weeyaan uu ku sharaxayo marka masaladaasi sidaasi ayaa xoog badan haddii gabadhu ay u baahato musxafka inay akhrido ama qof kale qofku musxafka isagoon farihiisa aan ku taaban ahayn waxa uu samayn karaa intuu rixliga dul saaro ayuu baalasha ama safaxaadka waraaqaha musxafka ul yaroo kale inta uu qaato uu ku rogrogi karaa hadduu is idhaa qur-aankii baad iloobi doontaa laakiin musxafka inuu baashiro gacantiisa uu ku taabto marnaba maaha kiish ama sanduuq ama shandad musxafka uu ku jirana waa qaadi karaa qofka oo taabashada la diiday waata gacantiisa qofku uu ku baashiro ee gacantiisa uu ku taabto musxafka waxa weeyaan qur-aankaa sidaas ayaa masaladaasi aniga ila xoog badan oo ila raajaxsan qowl kalena waa jira ahlucilmiga qaarkood iyaguna ay yidhaahdeen arrintaasi waa bannaan tahay marka sidaasi ayaa raajixa markaynu leenahay oo xoog badan maaha macnaheedu qofka sida kale ay la xoog badnaato inaynu ku ceebeynayno ama aynu ku dhaleecaynayno macallinka ama sheekha sida kale fatwoodee yidhaahda waa bannaan tahay isagoo isaguna xujajkiisa iyo adiladiisa sheegaya maaha in lagu dhaleecayn karo ama lagu caayi karo ama diintii mid meel kaga dhacay inuu yahay lagu tilmaami karo ee waa in loo arko masaladu inay tahay mas'alo fiqiya khilaafna xambaari karta qof walbana wixii la xoog badnaado markuu adilada dhegaysto inuu ku camal falo ilaahay uuga diin dhigta ay tahay wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha taa ku xigtaa waxay tahay qofka isagoo salaad ku jira hindhisa miyay u bannaan tahay inuu alxamdu lilah idhaahdo sidaasi leeg qofka maqlaya inuu yarxamuka allahu ku yidhaahdaa miyay u bannaan tahay
salaada isagoo ku jira qofku haddii uu hindhiso alxamdulilah waa odhan karaa waayo hadalka sidiisaba salaada buriya waa alkalaam aladi fiihi mukhaatabatu alaadamiyiin walaysa fiihi maslaxatun lisala waa hadalka bani aadam lagula hadlayo hadalka salaada buriyaa ee salaada maslaxadeeduna aanay ku xidhnayn laakiin hadalka ilaahay lagula khitaabayo ee xus ilaahay ah sida alxamdu lilah oo kale iyo waxaad ka yaabta haddaad aragto inaad tidhaa subxaana allah iyo allahu akbar haddaad aragto ilaah meel lagaga dhacay xurumaadkiisii kelimaadka noocaasi oo qofku isagoo salaada ku jira hadduu yidhaahdo bani aadam uu la hadlay ma jiro ilaahay buu xusay oo uu la khitaabay marka hadalka ilaahay lagula khitaabayaa ama dikri ha noqdo sida subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar ama duco iyo baryo ha noqdee salaada waxa weeyaan burin maayo marka waa u banaan tahay qofku inuu yidhaahdo hadduu hindhiso isagoo salaada ku jira alxamdu lilah axaadiista qaarkeedna macnaha noocaasiya waa tusisay laakiin qofka maqlaa isagoo salaad ku jira yarxamuka allah kuma odhan karo waayo yarxamuka allah iyadu waxa weeyaan waa khitaab waa hadal qof bani aadama aada la hadlayso oo aada leedahay ilaahay hebelow ama heblaaye ha ku naxariiso in bani aadam lala hadlo iyadoo salaada lagu jirana waa mid aan banaanayn oo saxaabadu waxay yidhaahdeen kunna natakalamu fi salaa falama nazla qowlu llahi tacaala waqumuu lilahi qaanitiin umirna bisukuut wanuhiina can ilkalaam berigii hore salaada anagoo ku jirna ayaanu hadli jirnay laakiin aayaddaasi markay soo degtay ayaa waxaa nala amray inaanu aamusno hadalkiina waa naloo diiday oo waana laga nahiyey marka masalada xukumkeedu saasuu noqonaya haddaad hindhisto alxamdulilah waad odhan karta adigoo salaada ku jira laakiin qofka kale hindhisay alxamdu lilah yidhi adigu uma ducayn kartid oo yarxamuka allah ma odhan kartid xadiidu mucaawiya ibn alxakam assulamina sidaas ayuu tusinaya wallahu aclam
jazaakum allahu khayran su-aashani waxay tahay waa maxay farqiga u dhexeeya xijaabka dheer iyo dalladda
xijaabka qaabka loo tolayo daliil xadiday ma jiro aayad qur-aan oo tidhi xijaabka sidaa u tasha ama xadiid rasuulku sala allahu alay wasalam qaabka xijaabka loo fasilayo loo tolayo uu rasuulku inoogu sifeeyey ma jiro qaabka doonaysid xijaabka u tol ama mid isku wada yaallo ka dhig ama mid kala go-an ka dhig oo laba qaba ama saddex qoba oo kala sarreeyo ah waxaa muhima uun in shuruuddii xijaabka laga helo xijaabkaaga inuu jidhkaaga oo dhan wada asturayo min alqarni ila alqadam madaxa laga bilaabo ilaa lugaha inuu ballaadhan yahay oo aanu kugu dheganayn oo aanu jidhkaaga sifaynahayn inuu yahay mid qara leh oo jidhkaagii aan laga dhex arkahayn shuruudda noocaasi iyo marada lafteeda waa in laga helo kadalika waa inaanu u eekayn dharka gaalada iyo dharka ragga waa inaan la marin waxa weeyaan wax uduga bukuur amabase cadar waa inaanu ahayn sawbu ziina mara sideeda qurax u ah oo indhaha soo jiidanaysa marka shuruuddaa haddii laga helo waa xijaab sidoo la doonaya ha loo fasilo ama mid isku yaalla ha laga dhigo ama mid kala go-an waxa weyaan ha laga dhigo marka magacyada intaynu halkaa iska dhigno xijaab dheer dallad shuruuddaasi xijaabka loo dhigay ee marka la helo xijaab uu noqonayo marka laga waayana xijaab aanu noqon ahayn shuruuddaasu waa inaynu taxqiijino sidan horeba u tilmaam tilmaamayna ma jiro daliil odhanaya maradu ha isku wada taallo ama maradu laba qab ha noqoto ama saddex qab ha noqoto qaabkaad u tolaysaa arrin adiga kuu taallo weeye laakiin waa in shuruuddaasun laga helo wallahu aclam
axsana allahu ilaykum su-aashani waxay leedahay qof dumara waxay leedahay carruurtayda madrasad dhigta marka kitaabkii qur-aankaa bay dhulka dhigeen anigoon ogeyn kitaabkii dhulka yaallaybaa waxaan ku joogsaday laba jeer marka xukunkaygu muxuu noqonayaa wax dembiya meen ku dhacay manaan ogeyn wakhtigaan ku istaagay
waa in lagu tarbiyadeeyo carruurta yaryar inay weyneeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo si sharciga ay u weyneeyaan ilahay wuxu uhi waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub ilaahay shacaa'irtiisa oo hadalkiisu uu ka mid yahay oo qur'aanka weyneynta la weyneeyaa waxay ka turjumaysaa taqwo iyo alla kacabsiyo iimaan qofka qalbigiisa ku jira marka carruurta yar waa in lagu tarbiyadeeyo ixtiraamu wa tacdiimu kitaab illah inay ixtiraamaan ay weyneeyaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala taasi waa masale masalada labaad qofka kitaabka qur-aanka ogaan u tuura si ula kaca ama ogaan ugu joogsada ama najaaso ku dhex tuura inuu gaaloobay bay culimmadu isku waafaqsayin qofka arrinta noocaasiya camdan si ula kaca waxa weeyaan u sameeya laakiin qofku isagoon arkahayn isagoon ula qasdiin oo arrinta noocaasi aan u camdiin haddii musxafku uu ka dhaco ku dembaabi maayo kuna gaaloobi maayo isagoon arkahayn hadduu ku istaagana ama uu ku joogsadana waa la mid oo qofku waxaanu ogeyn oo jaahil uu ka ahaa ilaahay subxaana watacaala kuma ciqaabayo wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kale waxay leedahay waa imise ragacaadka salaatuleysha la tukadaa markay ugu badan yihiin tiradoodu waa imisa
tirada ugu badan salaatuleylka ee rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam uu tukaday sida cabdillaahi ibnu cabaas rasuulka uu ka soo wariyey fii saxiixi muslim waxay saddex iyo toban ragcadood caaishana radia allahu canha waxay tidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam salaatuleylka kama siyaadin koob iyo toban ragcadood rabadaan iyo rabadaan la-aantoona laakiin caaisha waxa ay ka tagtay oo aanay sheegin labada ragcadood ee khafiifka ee fudud ee rasuulku salaatuleylka uu ku furfuran jiray ibnu cabbaasna labadaasi ayaa uu tiriyey sidaasi awgeed baa saddex iyo toban uu tilmaamay marka sida inay ugu afdalsan tahay in la isku waafaqsan yahay waa saddex iyo toban ragcadood ama koob iyo toban ragcadood laakiin haddii tiradii rasuulka aada doonayso in salaatuleylkaagu ay waafaqdo oo xagga tiradaada rasuula kala mid noqoto salaadaadu xagga sifadana waa in tii rasuulka ay kala mid noqoto oo rasuulku sala allahu alayh wasalam salaadaasi uu tukanaya caaisha markay sifeynaysa waxay tidhi sallaa arbacan falaa tas'al can xusnihina wa tuulihina wuxuu rasuulku markii horreysay tukaday afar ragcadood ha waraysan bay tidhi dherarkooda iyo wanaaggooda manaa waxaan la sifayn karin siduu rasuulku u dheereeyey iyo sida rasuulku sal alay wasalam uu u wanaajiyey masalada kale waxay tahay saddex iyo toban ragcadood ma laga badin karaa salaatuleylka sida saxiixa waa laga badin karaa waana sida culimada badankooda ay ku tegeen anigu garan maayo axad ka mida culimadii hore marka culimada casrigan laga tago oo yidhi saddex iyo toban lagama badin karo haddii saddex iyo toban laga badiyo waa bidco bal waxaa saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imatlislaamba ka sugnaatay salaatuleylku inay tahay salaad mutlaq oo hayru muqayida salaadaan tiro gaara aan ku xidhnayn oo qofku marba intii u fududaato uu tukanayo rasuulku wuxu uhi salaatu leyli mathna mathna salaatuleylku waa laba laba ragcadood sida u afdalsane waa in laba laba ragcadood marka la tukadaba la salaama naqsado ilaa goormaa laba labada ragcadood la wadaya wuxu uhi rasuulku faidaa khashiya axadukum asubxa falyusalli rakcatan tuutiru lahu ma qad sallaa midkiin hadduu ka baqdo waagii ha tukada ragcad qura oo witri uga dhigta tiro kala dhiman uga dhigta salaadii habeenkii oo dhan uu soo tukanayey marka rasuulku sal ly waslam xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay a'immaduna ay ka fahmeen in waxa weeyaan salaatu leylku tiro go-an aanay lahayn oo qofku intuu awoodo uu ka tukan karo haddaad sidii rasuulka u dheerayn karaysid oo aada u wanaajin karaysid intaa rasuulku uu gaadhsiiyey inaad ku ekaato ayaa fiican haddii kaloo salaaddii aanad dheerayn karahayn qur-aan yaraan awgeed amaba se arrimo kale awgeed inaad sujuudda aad farabadsato ragcado fara badan aad tukato ayaa fiican culimada qaarkoodna sida ibnu cabdilbar oo kale imaamka xaafidka ee faqiiha oo ahaa waxa weyaan xaafid ulmaqrib waxa uu soo raraabay ijmaac macnaa in laysku waafaqsan yahay in laga badin karo salaatuleylka koob iyo toban iyo saddex iyo tobanba khilaafku uu ka taagay un sideeba afdala saddex iyo tobanka in lagu ekaado mise in laga badiyo marka calaa kulli xaal salaatu leylku tiro go-an oo aan la dhaafin karin ma laha qof waliba intuu awoodo ha ka tukado sida afdalkiina waa in tii rasuulka oo kale uu tukado tiro ahaan iyo sifa ahaanba wallahu aclam
axsana allahu ilaykum su-aashan waxaynu soo weydiisay gabadhani waa maxay xukunka uu leeyahay niqaabku
niqaab sidiisaba waxaa la yidhaahdaa marada dumarku ay u tolaan si gaara inay wejigooda ku qariyaan taasi ayaa niqaab la yidhaahdaa oo maro kastaa niqaab ma aha iminka haddii go- madaxaaga aad ku soo dayso wejigaaga aad ku qarisa niqaab la odhan maayo marada si gooniya wejiga loogu fasile loogu tolay ayuunbaa niqaab la yidhaahdaa marka niqaabka xukunkiisu waxa uu farac ka yahay masalada ah macnaa wejiga iyo labada gacmood yana labada gacmood intooda hore dumarka marka la eego ma cawra mise cawra maaha waa masale kolley xataa saxaabadu xukunkeeda aanay isku waafaqin sida markaa raajixee xooga badanina waxay tahay xagga adilada marka la eego wejiga dumarka iyo labadooda gacmood inaanay cawro ahayn marka taana macnaheedu wuxuu noqonayaa niqaabka xidhashadiisu inaanay waajib ahayn gabadha markaa xidhataa fa xasanun si fiican bay samaysay gabadha aan xidhanina ma dembaabin laakiin gabadhu haddaanay niqaab xidhan ahayn waa inay iska ilaaliso aziina almuktasaba fii wajhiha wa yadayha wejigeeda iyo gacmeheeda waa inay ka ilaaliso gabadhu iyadoo bilaa niqaaba oo shaarica maraysa inay indhakuul marsato ama wax kaloo wejiga lagu qurxiyo ay marsataa ma banaana ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahunna dumarku quruxdooda yaanay muujinin quruxda ilaahay u abuuray iyo ta muktasabka ee la samaysto labada midnaba yaanay muujinin weeyaan macnuhu sidaas oo kale yacni fara gacmahaaga intooda hore waad banayn kartaa sidaa aynu tilmaanay laakiin waa in wax qurux aanay marsanayn haddaad xinno kusoo sharaxdo oo haddana aanad qarin yani hada laa yajuus ma banaana quruxdii baad markaa muujisay ilaahayna wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahunna saasoo kale inaad fargalla kusoo taxdo ama shuuliya aada soo xidhato oo gacmihiiyo markaa qaawan oo waxba aanay saarayn haddana quruxda noocaasiya aad kusii ziyaadisaa iyaduna mid banaan maaha wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha taa ku xigtaa waxay tahay may bannaan tahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa sida tasbiixda iyo taxmiidda loo akhristo dikri looga dhigtaa miyay bannaan tahay
rasuulkeena calayhi afdal asalaatu watasliim in lagu salliyaa sida majliskii hore ama fadhigii horeba aynu tilmaanay waa cibaado cibaadaadka ka mid ah oo ilaahay loogu dhawaado ilaahay uu sharciyey ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima ilaah iyo malaa'igtuba rasuulka waa ku salliyaane idinkuna ku salliya ayuu ilaahay subxaana watacaala yidhi rasuulkeenuna sala allahu aleyh wasalam waxa uu tilmaamay salliga lagu salliyaa fadliga uu leeyihi man sallaa calaya waaxida sala allahu calayhi biha cashraa qofka hal mar igu salliya ilaahay toban jeer buu ku salliyaa buu ihi rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim meelo waxaa jira gaara oo si gooniya loo jideeyey salliga rasuulka sala allahu aleyh wasalam meelahaasi waxaa ka mid ah salaada dhexdeeda atixiyaadka marka aada akhrido kadib atixiyaadka hore iyo ka dambe labadoodaba kadib rasuulka sal alay wasalam waa lagu salliyi karaa bal in lagu salliyaa waa mid mashruuca sidaasoo kale aadaanka kadib markaad aadaanka maqasho ee ducada aad akhrido allahuma raba hadi dacwati taama inaad rasuulkana sala allahu aleyh wasalam ku sallidaa iyaduna si gooniya ayaa sunno ay u tahay sidaasoo kale rasuulka markaaad magiciisa aad maqashid rasuulku wuxu uhi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay qofka bakhaylka ahi waa ka agtiisa laygu soo hadal qaado oo aan igu salliin sidaasoo kale markaad meel fadhiisato markaad meeshaa ka kacaysid waa inaad ilaahay xustid subxaana wa tacaala oo kafaaratu lmajlis aada la timaadid ducadii dembigii kaa dhacay inta halkaa aad fadhiday lagaaga dhaafi lahaa rasuulkana waa inaad ku sallidid oo rasuulku wuxu uhi sala ly wasalam dad haddii meel ay fadhiistaan oo ay ka kacaan iyagoon ilaahay xusin rasuulkana aan ku salliin fadhiga noocaasi murugu ku noqdaa yowma alqiyaama miday ka murugoodaan waa fadhi sheeko un lagu hayey oo marnaba aan ilaahay la xusin rasuulkana aan lagu salliyin sala allah alay wasalam bal rasuulku wuxuu tilmaamay ur aada u qarmuuni fadhiga noocaasiya majliska iyo meeshaa la fadhiyo inay ka kacdo inagu dareemi mayno laakiin xaqiiqatan mid jirta inay tahay buu inoo sheegay rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam meelaha markaa aanay si gaara u soo aroorin rasuulka in lagu salliyana waa ku salliina rasuulka sala allahu alay wasalam inagoon tiro gooniya salliga nebiga inagoo aan u samaynahayn yacni wakti gooniyana aan u samaysanahayn meel gooniyana aynaan u samaysanahayn oo cibaadada haddii meel gooniya iyo wakti gooniya iyo tiro gooniya shareecadu ay u yeesho taasaynu raacaynaa haddaanay shareecadu u yeelinna inagu waxama sharciyeyne marba intaynu awoodno ayaynu kala imanaynaa markaa su-aashana yacni salliga nebiga ma loo akrin karaa sidaas tasbiixda iyo iyo taxmiidda subxaan allah iyo alxamdu lilah haddii ujeeddadu ay tahay qofku markuu meelaha iska marayo sida ay sharci u tahay inuu yidhaha subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar macnaa rasuulka sal alay slam ugu sallii kara nacam waa shaki lahaan inay jaa'is tahay oo mashruuc ay tahay rasuulka sal alay slam inuu saasoo kale ugu sallii karo isagoon tiro gooniya isagoo aan samaysanahayn maalinba inta uu ka awoodo ayaa salliga nebiga sala allah alay wasalam qofka uu kala imanaya ogaadana dadka muslimiinta ha ogaadaan rag iyo dumarba yacni si hore baynu tilmaanay heesaha la akriyayo ama magaca mawliid ha loo bixiyo ama magacyo kale qasaa'id iyo durbaanadan la garaacanayo inaanay diin ahayn salli nebina inaanay ahayn nebigana caleyhi afdal asalaatu watasliim waa la weydiiyey sida loogu saliyayo sidii loogu saliyayey ayuu saxaabada baray bukhaariyo muslim baa warinaya sidaasi ayuunbay tahay inaguna inaynu ugu sallino rasuulkeena caleyhi afdal asalaati watasliim mana aha rasuulka in lagu salliyayo bil quro la yidhaahdo rabiicu thaani ama rabiicu alawal bal rasuulka sala allahu alay wasalam wakti kastoo ay soo aroortay in lagu salliyo waa ku salliyeynaa mar kastoo aynu awoodnana waa ku salliyeynaa in sawd jamaaciya si wada jira salliga nebiga loo akriyaana ma aha miduu sameeyey rasuulku mana aha mid ay saxaabadu sameeyeen waa ma aha cibaado jamaaciya sidaa salaada jamaacada lagu tukanayoo kale waa cibaado la rabo qof waliba inuu sidiisa ula yimaado wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashan kale waxay leedahay gabadhani waxaa jirta gabadh dumara oo labada wakti ee subaxa iyo maqhribka foox ku ridata dabka dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sallida gabadha xukunkeedu waa maxay
horta salliga nebiga sidaynu tilmaanay isagu waa mashruuc iyadoo aynu tilmaanay in wakti gaara loo sameeyo inaanay ahayn hadday tidhaa labadaa wakti subixii iyo maqribkii umaa rasuulka ku salliyaya iyada ayaa diin aanu ilaahay soo dejin iska sharciyaysatay ee waa in qofka muslimkaa sidaynu tilmaanay meeshay goonni u soo aroortay in rasuulka lagu salliyana markuu marayo waa in rasuulka ku salliyo meelaha kalena markuu awoodo iyo intuu ka awoodo waa inuu kala yimaado fooxa iyo salliga nebigana wax cilaaqii kama dhexayso fooxa bahalkan la yidhaahdo iyo salliga nebiga wax xidhiidoo ka dhexeeya ma jiraan unsiga iyo salliga nebiga ma xidhiidh baa ka dhexeeya talo unsiga iyo fooxa keeba udgoon marka fooxa dabka lagu riday dadku ay rasuulka sal ly slam ay ku salliyaan markaasaa hadal bay yidhaahdaan caashaq nebi salli calee yacni waa hadal macnahay uga jeedaan waxa weeye qofka nebiga caashaqa uu ku salliyaa waana khalad in rasuulkii baa la caashaqay la yidhaahdo oo cishqiga waxa la dhaha waa shay madmuumah ee rasuulka sal alay wasalam qofka muslimka waa inuu jeclaado ee maaha inu dhaha rasuulkii baan caashaqay marka rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim salligiisa iyo fooxa iyo cadarka iyo unsiga wax xidhiidoo haba yaraatee ka dhexeeyaa ma jiro in markaa laysku xidhoo la yidhaahdo mar kastoo foox dabka lagu rido rasuulka ha lagu salliyo waa midaanu ilaahay inoo sheegin rasuulkuna inoo sheegin sala allahu alay wasalam saxaabaduna aanay samayn waxaana ay ka mid tahay bidcooyinka dadku ay la soo dariyeen ee diinta ilaahay subxaana watacaala ay ku soo dareen wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aashanna waxay leedahay gabadhan soo qortay jaarkayga waxaa ah dad aan tukanin markaa dadkaasi aanu jaarka nahay xidhiidh ma la samayn karaa oo waxyaale ma ka soo qaadqaadan karaa taasi miyay bannaan tahay
qofka ilaahay subxaana watacaala caasiya ee faralladii ilaahay uu u diray dayaca ama wixii allah subxaana watacaala u diiday samaynaya qofka muslimkaahi mawqifkee buu ka istaagaya sidee buu ula dhaqmayaa oo ula mucaamaloonaya qofka goynta aada goysid ee salaanta iyo hadalka iyo la xidhiidhka aad ka jirtid hadday waxu tarayso edbin ay u noqonayso waajibkii uu ka tegey uu soo noqonayo oo macsiyadii uu sameeyey uu ka toobad keenayo inaad xidhiidhka u jarto hadday salaad noqoto iyo hadday hadal noqoto iyo haddii la dhaqan kaleba ay noqoto waa mid waxa weeyaan sharciya waxaana taasi ay ka mid tahay wanaag farista iyo xumaan reebista ayaa taasi ay ka mid tahay min alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar laakiin haddii waxa weeyaan xadhigu jarka aada xidhiidhka u jartaa qofkii aan wax wanaag aanay usoo kordhinahayn bal laga yaabo inuu kugu sii cadhigsado oo uu ka sii daro oo uu dhibrinta iyo hadalka oo loo ladifaa ay wuxu tarayso oo laga yaabo waanada iyo hadalka wanaagsan inuu wax ku qaato iyo mucaamalada wanaagsan inaad mucaamalo wanaagsan kula dhaqanto oo aanad jarin ayaa markaana mashruuc noqonaysa calaa xasabi xaalati shaks haddii adigu qofkii aada lafahaaga uga baqato aad tira diintaaduu kaa kharibi doonaa oo aadna wuu ku duursan oo wuu ku fitnayn diintaada ayaa raasamaalkiya waa inaad qofkaa iska ilaaliso dhexgelkiisa iyo la hadalkiisa iyo la socodkiisa oo in isaga diintiisu ay hagaagtaa adiga ribxi bay kuu tahay iyo faa'iido taadu inay kuu hagaagtaana waa raasamaalki raasamaalki iyo faa'iidadana keebaa la ilaaliyaa dee raasamaalka ayaa la ilaaliya haddii raasamaalkii aada hayso faa'iidada yaanad helayna dee maad khasaarin laakiin haddaad raasamaalkii waxa weeyaan weydo ama uu nuqsaamo macnaheedu waad khasaarta weeyaan xagga markaa la mucaamalaadka alaab laga soo qaato oo kale waxyaaba maacuunkaee dadku ay isweydaarsadaan yani wax dhibaataa male oo sideeda xaaraanu maaha waxaana laga goyn karaa qofka lahadalkii iyo la socodkii iyo salaantii si aynu tilmaanay haddii faa'iido ay u leedahay isaga oo ku intifaacayo haddii kalena in xidhiidhka la wanaajiyo oo si fiican loola dhaqmo oo had iyo jeerale la waaniyo ilaahay la xusuusiyo ayaa sharci noqonaysa wallahu aclam
axsan allahu ilaykum gabadhan kalena waxay leedahay ma bannaan tahay marka muxaadaraad la isugu yimaado ama majaalis noocan oo kalea wakhtiga lasii kala dareerayay in la ducaysto oo welibana gacmaha la taagaa miyay bannaan tahay oo shay shay mashruuca ma tahay
ducadu ilaahay subxaana wa tacaala in la baryaa waa mid mashruuca bimacnaa waa cibaado laakiin waxa isweydiin leh cibaadadaa qofka muslimkii sidee buu u gudanaya shayga yaa cibaado ku tilmaami kara allah subxaana wa tacaala ama rasuulka sala allah alay wasalam inagu shay iskama odhan karno shaygaasi waa cibaado ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdee sidii cibaadadaa loo gudanayeyna xaggee laga qaadanaya oo laga baranaya kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka sala allah alay wasalam markaa ducada jamaaciga ama salaada kadib ha noqoto ama marka majlis fadhi khayr iyo dikri loo fadhiyo laga dareeraya ha noqoto macnaa ma aha mid rasuulka iyo saxaabadu ay samayn jireen oo ay joogtayn jireen rasuulku salaada markuu ka baxo intuu duceeyo aamiin iga daba dhaha saxaabada ma odhan jirin inta uu akhriyo adkaartii iyo ducooyinkii soo arooray qof waliba goonidiisa u akhriyo ayuunbaa la kala dareeri jiray sidaasoo kale rasuulku marka uu khudbad jeediyo amaba se uu muxaadareeyo amaba se waxa weeyaan meel saxaabadiisa uu la fadhiista ilahay ay ku xusayaan duco jamaaci oo ay joogtayn jireen ma jirin haddii masalada lafteeda aan usoo noqdo mararka qaarkood iyadoo aan la joogtaynahayn oon caado joogto aan laga dhiganahayn in la sameeyo duco jamaaciya marka majlis fadhi dikri laysugu yimaado waa bannaan tahay laakiin in la joogteeyo oo arrintaa caado laga dhigtaa bidca ayay culimadu ku tilmaameen sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale kitaabkiisa la dhaha iqtidaau siraat almustaqiim waxaana bidca u noqotay waayo waa waa cibaadaysi ama waa sifo loo cibaadaysanayo oo rasuulka sal alla alay wasalam iyo saxaabadu aanay samayn wallahu aclam
jazaakum allahu khayran saa'iladani waxay leedahay bishii rabadaan bay dhaaftay iyadoo soon waajiba laygu leeyahay waxaa soo gashay shawaal markaa lixda shawaal ma soomi karaa anoo kii waajibka ahayd waxyaalo laygaga leeyey oo weli aan qallaynin
xagga bannaanida waa bannaan tahay qofku iyadoo lagu leeyahay soom faralah in soomkaa sunnaha ee bisha shawaal uu soomo laakiin fadliga laga helayo soomka lixda maalmood ee shawaal ka mida la soomo fadligaa waxaa helaya in qofkii soomkii rabadaan dhameeyey ean waxba lagaga lahayn oo qofku hadduu soomo lixda shawaal iyadoo rabadaan wax lagaga leeyahay fadligii lixdaa laga helaya isagu heli maayo haddii maalin lagaga leeyay ramadaan ee rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal xadiidka muslim warinayo qofka sooma bishii ramadaan kadibna raaciye lix ka mida shawaal kaana ka siyaami dahr xagga ajarka wuxuu noqdaa sidii qof sanadka o dhan waxa weeyaan soomay marka mar haddii fadligii lixdaa maalmood aanad helahayn adigoo tii rabadaan dhammaystira mooyaane marka hore soomka faralka ee rabadaan lagaaga leeyahay qallee oo dhammaystir kadibna lixda shawaal soom lixda shawaalla shardi maaha inay noqdaan lixda ciidda ku xiga waa lix maalmoodun oo shawaal ka mid a ama lixda u dambeeya ha noqdaan ama lixda u horeeya ama lix dhexda ku jira lix xidhiidhsan ha noqdaan ama lix kala tagan ha noqdaan oo intaad maalmo soonto haddana aad afurto haddana maalmo kale aada soontid wallahu aclam
su-aashan kale waxay leedahay ma u bannaan tahay gabadha muslimkaa inay safar gasho iyadoo wax maxrami aanay la socon sidaas leeg ma u bannaan tahay in inadeerkeed ama inaabtigeed oo kale ay maxram ka dhigato ay la safartaa miyay u bannaan tahay
wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alay wasalam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira ilaa wa macaha maxram ilaa wa maca dii maxram uma banaano gabadh allah rumaysan iyo yowm alaakhir qiyaamaha yani waxbaa la xusuusinaya gabadha waxaa laleeyahy iimaanka allah ay rumaysan tahay iyo rumaysnaanta ay rumaysan tahay inuu qiyaama dhici doono ilaahay la horgeyn doono oo arrin kastay samaysay la weydiin doono mid yar iyo mid weynba arrinta noocaasi waxa soo socda ha u diido waxa soo socda waa maxay waa inay safarto iyadoo maxramaanu la socon marka gabadhu waxa ay safri kartaa uun haddii uu ninkeedii la socdo amase uu la socdo maxram maxramna waxaa la yidhaahdaa man yaxrumu calayhi zawaaju lmar'a cala ataabiid waa ninka gabadhaas guurkeedu xaaraan uu ka yahay ee weligiiba aan guursan karin weligiiba aan guursan karin yacni haddii waxaa meesha ka baxaya waxaa jira gabadh waktiyada qaarkood yacni guurkeedu ninka xaaraan uu ka yahay laakiin waktigaa haddii la dhaafo xaaladdu isbedesho yani xalaal u noqonayso tusaale ahaan ninku xaaskiisa walaasheed ma guursan karo inta ta hore xaaskiisa ay tahay laakiin haddii tii hore ay dhimato ama ay kala tagaan waa guursan karaa marka kaasoo kale dee cala taabiil xaaraan ugama aho dee maxram uma noqon karo oo ninku gabadha xaaskiisa ay walaalaha yihiin maxram waxa weeyaan uma aha waayo cala taabiil baanay xaaraan uga ahayn taa tusaale ayaan ku bixinaya marka arrinta noocaasiya rasuulku sala allahu alay wasalam inaanay gabadha xalaal u ahayn oo xaaraan ay ka tahay ayuu sheegay masaafadu shardi maaha axaadiida qaarkeed masaafaba ma sheegin ee safarun bay sheegtay axaadiida qaarkeedna habeen iyo maalin axaadiida qaarkeed saddex maalmood masaafo loo socdo waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen in rasuulka jawaabihiisu ay kala duwanaadaan oo marna safar inuu sheego marna safar habeen iyo maalin qaadanaya marna safar habeen qaadanaya marna safar saddex maalmood qaadanaya waxaa keensaday dadka la hadlayay su-aasha weydiinayey ayaa masaafaadka safar u noqonaya ay kala duwanaayeen oo masaafada safar noqonaysa sideedaba dadka curfigooda iyo caadadooda ayaa xadidaysa markaa gabadho hadday u socdaalayso meel dadka ay ka mid tahay ay u yaqaaniin tegisteeda safar ama masaafadu ha dheeraato ama ha gaabnaatee inay meeshaasi u socdaasha ma banaana iyadoo ninkeedii la socdo amaba se mid maxaarimteeda ka mid uu la socdo mooyaane dumarkiina la kala qaadi maayo oo gabadha weyn ee islaanta ah ee da-da ah iyo tayari waa isku mid waxaana taa inoogu daliila xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nin baa rasuulka wuxuu ku yihi ya rasuula allah ina imra'atii kharajat xaaja waqad iktutibtu fii gazwati kada wa kada gabadhaydii way baxdo way socdaashay iyadoo doonaysa inay soo xajido anigana waxaa laygu daray ciidamada meel heblaaye ku duulaya rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam inطaliq waxuja maca imra'atik ka soo har jihaadkaa oo iminka dhaqaaqoo gabadhaadii ka daba tag xaaskaagii oo maxram u noqo oo la soo xaji bu uhi rasuulku sal alay wasalam ahlucilmigu waxay leeyihiin haddii gabadha weyn iyo tayari ay kala xukum yihiin rasuulku u weydiin la wuxuu odhan la gabadhaada da-deedu waa intee ma gabadh da-ba ma dhexdhexaadaba ma dhalinyarba mar haddaanu rasuulku kala weydiin dumar oo dhami inay isku xukum yihiin ayaa xadiidku uu tilmaamaya kadalika rasuulku markuu laa yaxilu liimra'a gabadh xalaalo ma aha buuri rasuulku mid kastoo magacaa hoos imanaysa ama ha yaraato ama ha weynaato dumar oo dham waa isku xukum arrinta kale aynu baraarujinaynaana waxay tahay ujeeddada gabadhu ay u baxaysaana ama ujeeddo diini oo cibaada ha noqoto ama ha noqoto waxa weeyaan shay mubaaxa ha u safrayso hadday gabadhu xaj u safrayso xaj soo cibaado maa xajku maxram la-aan xajka kuma tegi karto laa yajuusu laha an taxuja ilaa maca dii maxram haddaanay maxram haysanna ilaa maxram ay ka helaysa xajba ku waajibi maayo oo shuruudu wujuubi alxaj shuruudda marka leelo xajku gabadha uu ku waajibayo waxaa ka mida inay gabadhu maxram ay leedahay marka taana xadiidka laftiisa aynu ka qaadanay oo rasuulku muu odhan mar haddii gabadhu ay xaj tegayso cibaado weyn bay u baxaysaaye iska daayo orodoo adiguna jihaadkaaga iska tag rasuulku wuxu uhi jihaadka ka soo hadhoo orodoo gabadhaadii la xaji kadalika gabadhu dadkay raacaysaa noocay doonayaanba ha noqdaan rufqa saalixa dad safaroo wanaagsan ha noqdaan oo gabadhii lagu aamini karo ama dad xun waxa weeyaan ha noqdaan waa isku mid waayo rasuulku mau kala weydiino mu odhan gabadhaadu dadkay raacaysaa waa noocee mu odhan rasuulku markaa dadkay raacaysaa noocay doonayaanba ha noqdaan mar haddii maxramkeeda aanu la socon safarkaasi mamnuuc ayuu ka yihi gabadha marka sidaa la leeyahayna maaha mar walba in xumaan looga baqanayo horta xumaanta qof naftiisa odhan karaa naftayda aamin baan uga ahay ma jiro qofka inkastoo cilmigiisa iyo iimaankiisa iyo allakacabsigiisa uu gaadho qofka qalbigiisu gacmaha uguma jiro rasuulku wuxu uhi quluubta addoomuhu waxay ka dhigantay baalkaa geedka jiridiisa ka lusha ee dabayshu marba dhinaca ay u rogayso arrin in yar ka hor kula fool xumayd oo xumaanteedu ay kuu muuqatay ayaa in yar kadib shaydaanka iyo bani aadamka qaarkood marka ay kuu qurxiyaan kula fiicnaanaysa markaa qofka fitno loogama aamin noqonayo daadiisu intay doonaysa ha leekaato cilmi heerku doonaya ha ka gaadho alla kacabsina darajada uu doonaya waxa weeyaan ha ka gaadho ta labaad gabadha danteeda ayaa ku jirta maxramkeedu inuu la socdo oo maaha macnaheedu in xumaanun gabadha laga ilaalinayo oo gaadh laga hayo bal gabadhii waxay u baahan tahay waa basharka bani aadamka waxa weeyaan ragga marka loo eego yacni ka jilicsan cid u khidmaysa iyo cid u adeegta ayaa gabadhu ay u baahan tahay ma awoodo inay raggii meel walba ay ku cidhiidhido marka gaadiid la fuulayo marka meel cunto laga iibsanayo ama laga soo qaadanayo arrintaana waxaa dareemi kara qofka safar gala waxa weeyaan xajka imika marka loo safro iyadoo hadda cibaado loo socdo gabadha aanu maxram la socon u khidmaynaya yaani baxarkeeda ayaa kacaya wallahu aclam
jazaakum allahu khayran gabadhani waxay leedahay addacwa asalafiya ma waxa weeyaan xisbi ka mid a axsaabta mucaasirkaa ama jamaacaadka islaamigaa
selafka horta waxa fiican in la fahmo kelimatu selaf waxay tusisaa cid kaa horreysay waa kii rasuulku sal lla ly wasalam faatima oo inantiisa ku lahaa nicma asalafu ana laki cid ceelyo kuu noqota oo kaasii horraysa geerida kaaga horraysa aniga ayaa ugu fiican buuri rasuulku sala allahu alay wasalam bimacnaa faadima waxaa kuu fiican inaan geerida kaaga horreeyo ceelyo aan kuusii noqdo marka marka la leeyahay asalafu saalix maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa dadkii diintan inooga horreeyey innaga oo aya ah saddexdii qarni ee rasuulku ammaanay wuhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa u khayr badan buuri rasuulku sal lla alay wasalam kuwa waktigayga nool qarnigaygan waxaa xagga khayrka kusoo xiga kuwa iyaga qarniga ku xiga waxaa ku xiga qarniga saddexaad ee qarniga labaad ku xiga khayrka lagu tilmaamayaana waa khayriyatu caqiida wa khayriyatu diin wa khayriyatu manhaj khayrka lagu sheegaya waxa weeye caqiidii saxda ahayd bay hayeen saxaabadu iyo taabiciinta iyo atbaacadoodii wanaagga ku raacay waxay hayeen waddadii saxda ahayd ee jannada lagu tegayey iyagoo adduunyada maraya buu ilaahay yidhi wa kullan wacada allahu alxusnaa saxaabadii oo dhan ilaahay janno ayuu uga ballan qaaday subxaanahu wa tacaala waxaa shaki la-aana in saxaabadu waddadii ay mareen janno ay ku gaadheen sa awgeed baa ilaahay wuxuu ina amray inaynu raacno waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilahi wuxuu leeyahy kuwii horreeyey islaamnimada u dheereeyey oo muhaajiriin iyo ansaara waa labadii qaybood ee saxaabada iyo kuwa kuwa wanaag ku raaca marka kuwa raacistoodu inay tahay sharci oo ay diin tahay baa aayaddu tilmaamaysa oo maxaa lagu raa raacista maxaa looga jeeda maxaa lagaga dayanaya yani qofka ku filan inuu qur-aanka iska qaato iyo axaadiista rasuulka waxaa lagaga dayanayaa fii fahmihim lilnusuus wa tadbiiqihim likitaab illah walisunati rasuuli illah siday aayaddan u fahmeen saxaabadu waa inaad saxaabada kaga dayato haddii kale ood caqligaagun adeegsato ile saxaabadu qur-aanku markuu soo degiyey bay goobjoog u ahaayeen wixii tafsiirkiisa ay fahmayeen rasuulkiibaa sal lla lay slam dhex joogo ay weydiinayeen markaa tafsiir ka khaldanaa ma jirin lakiin ad haddaad caqligaaga iyo maankaaga iyo carabiga aad taqaanidun qur-aanka fasiritaankiisa aada la kaashato waxaa shakilaana inaad lumayso waxaa lagaga daynaya inu fahamka nusuusta iyo dhaqangelinta nusuusta see loogu camal falaya nusuustan saxaabadii baa lagaga dayanaya iyo ummaddan qeybteedii hore wanaagsanayd hadduu qofku idhaa anigu iyagu rag bay ahaayeen annaguna rag baanu nahay aad tidaahaan dumarow dumarkii saxaabiyaadku dumar bay annaguna dumar baanu nahay ana naxnu rijaal wahum rijaal naxnu nisaa wahuna nisaa haddaad tidhaahdaan dalaalaad iyo baadiyo baa lagu dhacaya haddaan laba tusaale idiin soo qaato oo tusinaya qofka diinta fahamkeeda aan kaga dayan salafkii dadkii hore wanaagsanaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdooda siduu u lumayo nin baa waxa dhacday nin ay saaxiib yihiin buu la hadlay dadkay wada gaalaysiin jireen xaqdarro ay ku gaalaysiin jireen deetana maalintii dambe ayaa wuxuu yihi warya hebelow waxaan soo helay aayad adiga iyo aniga labadeennaba ina gaalaysiinayso oo diinta banaanka inaga dhigayso aayaddaas waa maxay waa aayadda ilaahay u leeyay inama nasiu ziyaadatun fi lkufr nasiu wuxuu u fahmay inay tahay ilowga markaasa wuxu hi ilaahay wuxuu yidhi ilowgu waa gaalnimo zaa'ida oo qofka gaalnimadii hore ugu darsamaysa marka anta tansa wa ana ansa fa anta kafir wa ana kafir aduu waxbaad ilowda anna waxbaan ilaabaa ilowgiina waa gaaln gaalnimo marka labadeenaba gaalaynu nahay buuri undur kadalika aayadda qur-aanka ilahay u leey waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaa'ika hum lkafiruun khawaarijtu waxay yidhaahdeen kufrigan waxaa looga jeedaa gaalnimadii weyneed ee diinta lagaga baxayey qof kasta oo ilaahay caasiya wuxuu wax ku xukumay diinta ilahay midaan ahayn idan dadka macsiyada samayn o dhamaa wada gaala bay yidhahdeen fahamkii saxaabada gara mareen ibnu cabaas muxuu yhi aayadda markuu fasirayey kufrun duna kufr laysa bilkufri aladi tadhabuuna ilay kufriga aayadda lagu sheegaya maaha tii weynee diinta lagaga baxayey maaha kufriga aada ujeedaan waa macsiyo weyn baa looga jeedaa buuri ibnu cabaas waa tarjumaan alqur'aan waxabru hadihi alumma marka diinta fahamkeedii iyo dabiqitaankeedii baa lagaga dayanaya salafu hadihi alumma markaa salafka waxaan filaya inaynu fahamnay kolley duruustan inaad ku qaadateen baa laga yaaba salafku cid kale maaha waa sax aniga maaha maaha waxa weeyaan shucayb fulan iyo fulan maaha waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii kuwaasi waddo xaqa inay hayeen mashaki baa inagaga jira oo jannadii ay ku gaadheen caqligu muxuu keensanayaa haddii dad waddaa laysku qabtay waxay hi waddadaasa ina geenaysa magaaladii aynu ku soconnay weliba aynu ku badbaadaynaa dad baa waddadii maray magaaladii bay gaadhsiisay waanay ku badbaadeen kuwa soo hadha iyagu weli halkii taagan miyaa caqliga caafimaadka qabaa uu keensanaya waddadaa mid aan ahayn inay maraan waddadii lagu badbaaday meeshii la rabay lagu gaadhay caqliga caafimaadka qabaa keensan maayo markaa salafku waa kuwaas in la raacaana waa waajib oo lagaga daydo diinta ilaahay fahamkeeda iyo dhaqangelinteedaba salafiya marka la leeyahna wax kale ma aha waa waa raacitaanka la raaco salafka saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii lagu daydo oo qofku markuu leeyahy salafi baan ama gabadha leeda salafiya ayaan ahay macnaheedu wax kale ma aha macnaheedu waa abubakar iyo nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar baan ku dayanaya anigu oo aan kaga dayanaya cilmiga iyo camalka wax kaloo la socdaa ma jiro qofka salafiye aan nooca ahayn kuula yimaada oo kuu idhaahdo xisbi soo gal jamaaco xisbi soo gal amiirkii baan kuu geynayaa ballan buu kaa qaadayaa meel baa lagugu qorayaa xubin baad jamaacadeeda ka tahay kaasi salafiye maha waxa uu kuugu yeedhaya waxyaaba kaloo dheeraado isagu uu ku darsaduu kuugu yeedhaya laakiin qofka ku yidhaahda ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka raaca adigoo u raacaya sidii ay u raaceen ay u dabaqeen rasuulka abubakar cumar saxaabadii kale ma wuxuun buu kuugu yeedhay mise wax wanaagsan wax wanaagsan buu kuugu yeedhay shakilaan kuma odhan aniga isoo raac kuma odhan amiirkayga u kaalay kuma odhan jamaacadeed soo gal ama geelaaga raaco ama riyahaaga raaco ama dukaankaaga ka shaqee ama xamaalo ama gabadh gurigeeda fadhida aho ama ardayad iskuolka dhigata noqo ama madarasad dhigata meesha doonaysid joog shardi maaha inaad murtabit ku noqoto qofkaa dacwatulxaq kuugu yeedhaya adigu waxaad nacam iltizaamta oo dusha iska saartaa un inaad raacdo kitaabka ilahay sunnada rasuulka oo aad u fahamto siday u fahmeen saxaabada rasuulka taasaad bidaca iyo waxyaabaha diinta lagu soo daray iyo khuraafaadka iyo xisbiyaadka waxaas o dhan taasaad kaga badbaadayso salafiyiintuna waa dadka salafka ku daydona wax kale ma aha yani xisbi jadiid ama xisbi cusub wax weeyaan ma aha in salafka lagu daydaa inay xaqta waajib ay tahayna waxa weeyaan waynu tilmaanay waxa dadka ay ugu baaqayaan ama ay ugu yeedhayaanna waa intaasun wardadow ilaahay kitaabkiisa qaata barta oo ku camal fala iyo sunnadii rasuulka sal alay wasalam oo u raaca oo u fahma sidii rasuulku u fasiray iyo sidii saxaabadu ay fasireen haddii intaasi ceeb ay tahay yani waa macno kale laakiin intaasi ayuun baa dadka dacwatu ahli sunna waljamaca dadka ay ugu baaqaan wallahu aclam sal ala nabiyina
su-aashani waxay leedahay waxaanu nahay bay tidhi dumar badan waxaanu samaynaa maalinta khamiista ayaanu salool samaynaa sharaabna waanu qooshnaa dabeetana ciyaalkaanu siinaa arrintaasna maalinta khamiista oo qudhaanu samaynaa waxaanu uga jeednaana waxay tahay ilaahay daraaddii arrintaa markaa maxaa ku jira
nacam haddii aad carruurtaada sharaab u samayso ama salool taa adigaa ikhtiyaar u leh ama khamiista u samee ama sabtida u samee ama axaddaba uga dhig ama maalin walba uga dhig ama saacad walba uga dhig laakiin arrintu markay diin noqoto iyo wax ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayo oo cibaado loo niyeysan yahay waa inay daliil yeelato oo in sharaabka aada qooshaysa iyo saloolka aada samaynaysaa maalinta khamiista aada ku gaar yeeshay sida jamaacigaana loo samaynaya inay tahay diin ilaahay kuu dhoweynaysa oo janno ku gelinaysa dee daliil bay u baahanta daliil sheegayaana ma jiro rasuulkuna ma samayn saxaabaduna ma samayn haddaad sadaqad la baxaysid wakti gaara ha u samaynin waktigaad awoodid un bixi haddii waxa weeyaan aada sidaas oo kale doonaysid carruurtaada inaad ka farxiso oo waxay ku farxaan aada siiso yacni diin iyo cibaado arrinta noocaasiya ha ha ka dhigin ilaahay subxana watacaala aada ugu dhowaanaysid haddii aada cibaado u niyootana wakti gooniya ha u samaynin waktiga aad awoodidun carruurta ataa u samee marka ficilka noocaasi waa in arrintaa cibaado loo niyoodo sharaab la walaaqay iyo salool la sameeyey oo maalinta khamiista lagu beegay oo si jamaaciya loo sameeyey arrin ilaahay diintiisa daliil kule ma aha sidaasi awgeed mar haddaanay daliil lahayn rasuulkeennu wuxuu ina yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka sameeya camal aan looga haynin daliil kitaabka ilahiyo sunnada rasuulka waa mid aan laga aqbalahayne lagu celinayo wallahu aclam
su-aashani waxay leedahay qof duma qof dumara baa dhimatay qofkaa dumara markaa waxaa lagu lahaa soon bil rabadaan oo dhan waxay dardaarantay in carruurteedii ay ka soomaan ma bannaan tahay carruurteedaas inay caawiyaan dad kale oo cid kale ay la soontaan suurtagal ma tahay soonkaa cidda kale ay soontayna ma gaadhayaan gabadhii dhimatay ee soonka lagu lahaa
qofku haddii uu dhinto iyadoo soom lagu leeyahay arrinkiisu laba xaaladood midkoodunbuu noqonaya soom qallaabaa lagugu yeeshay waad awoodday inaad qallayso adigoon weli aan qallayn ayaad dhimatay soomka waa lagugu leeyay xaaladda labaadna waxay noqonaysaa waad soomi kari weyday soom baa lagugu yeeshay xanuun awgii tusaale ahaan wakti aada qallayso aada awoodayna maba jiro isagoo qofka xanuunkii sidii ugu jira ayuu dhintay marka qofkaa soomkaasi kuma waajibin oo waxba laguma laguma lahaba qof baa rabadaan xanuunsaday xanuunkiiba ku dhintayba kamaba kicinba qofkaa soomkaasi kuma waajibinba ilahay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha buu yidhi iyo fataquu llaha ma istatactu in laga soomaano waxa weeyaan sunno iyo waajib midnaba waxa weyaan ma aha waayo waa soom aan laguba yeelanba laakiin qofku soomkii ku waajibay ee inuu qalleeyo uu awooday isagoon qallayn haddii uu dhinto waa lagu leeyay soomkaa rasuulkuna wuxuu yihi sala allah alay wasalam man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhinta iyadoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaya waliyuhu qofka ay qaraabada yihiin marka soomka laga soomaya waa noocee caaisha radia allahu canha iyo cabdullaahi bnu cabaas oo xadiidka rasuulka ka warinaya waxay yidhaahdeen waa soomka uu qofku ku nadaray uun soom nadara haddii lagu lahaa ayuun baa laga soomi karaa laakiin soomkii faralka ahaa ee lagu lahaa rabadaan lagaga lahaa maanaa laga soomi maayo ba ydhahdeen saxaabadaas culimada badankooda waxay idhahdeen ka nadarka iyo ka kale labadaba waa laga soomaya marka calaa kulli xaal sida axwadkiina waxay tahay in dadka qaraabadiisa ay ka soomaan soomkaa isagoo ku waajibay qofku waxa weeyaan uu dhintay haddii cid kale ay ka soomto ay ugu tabarucdana qofkii ay ugu tabarucdana waa ka gudaysaa qofnabana waajib kuma aha inuu ka soomo yaani qofkii ay qaraabada ahaayeen ilmihiisii oo kale iyo dadka kala toona waa tabarucun qofku uu tabarucayo qofkaasi oo arrintan uu ku sadaqadaysanayo oo uu ku caawinayo ee sideedaba waajib ma aha in waxa weeyaan laga soomaa marka haddii qof kale su-aashu waxay ahayd qof kale oo aan qofkaa dhintay carruurtiisa ka mid ahayni ma ka soomi karaa sida saxiixa nacam waa ka soomi karaa wallahu aclam wasal alla alaa nabiyina maxamed majliskaanu ku khatimaynaa waxay tahay gabadha muslimkaa ma u bannaan tahay gabadha muslimadda ahi inay gasho urur aan ahayn jamaaca dacawiya laakiin urur waxyaalo kale ku saabsan ama tacliimi ha noqdo amaba waxyaalo kale ha ku saabsanaadee ma u bannaan tahay inay ururkaa gashaa
marka diin la eego diin ahaan dadka muslimiinta oo dhan ayaa urur qura diinta islaamkana urur kale in laga dhex sameeyaa ma bannaana dadkao dhan waxaa waajib ku ah islaamkii saafiga ahaa ee nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay haysteen inay kaa isugu yimaadaan oo ay ku midoobaan ilahi wuxuuhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu dadka ciddii waddadaa xaqa ee rasuulkaiyo saxaabadu ay mareen ka leexata iyaga ayaa canaantu ku dhacaysa oo iyaga ayaa tafaruqa sababay sida shaatibi uu leeyahy ee qofka isagu waddadii haya dadka kalena waddadaa ugu yeedhaya mid isagu dadkii kala geeyo o kala kaxeeyey noqon maayo marka urur diiniya in diinta islaamka laga dhex sameeyaa sinaba uma banaana laa yajuus calaa ayi xaal muslimiinta oo dhan ayaa ururka islaamka la yidhaahdo waxa weeyaan ku wada jira in urur madax leh oo qofkii ballan laga qaadayo oo manaasib loo magacaabayo oo shirar u gooniya gelaya oo culimadii islaamka laga siraysanayo o laga qarsanayo in diinta islaamka laga dhex sameeyo ama rag ha sameeyaan ama dumar ha sameeyaane taasi mid bannaan ma aha arrimaha adduunyada markay noqoto ma loo samaysan karaa urur arrin adduunyo iskaashi adduunyo oo aan diin looga jeedin ma loo samaysan karaa urur taa rasuulku wuxu uhi antum aclamu biumuuri dunyaakum dadku arrimahooda adduunyo siday u habaysanayaan iyaga ayaa u aqoon badan marka waa samaysan karaan dumarku urur urur tusaale ahaan iskaashatada dumarka dawaarleyda ah iskaashatada dumarka waxa weyaan khudradda iibiya iskaashatada tusaale ahaan dumarka calaa kulli xaal shaqooyinka faraha badan iskaashato ku saabsan dumarku waa samaysan karaan urur ku saabsan dumarka tusaale ahaan reer ka soo jeeda oo kale inay yidhahdaan aynu isu nimaadno aynu dhaqaalo ururino dadka reerkeennae baahan aynu wax ku tarno wax dhibaataa ma leh marka arrimaha dunyawiga waa laga samayn karaa waxa weeyaan urur madax leh oo maamul leh oo dhaqaalo leh laakiin diin markay noqoto diinta nebi maxamed baa sala ly waslam ka madaxaata dadkao dham inay ku daydaan maamulkeeda gaarkaa marka loo yimaadana yacni qofka ummadda u taliya madaxweynaha u ayaa muslimiintaas oo dhan madax u ah markay arrimaha diiniga noqoto cidda laga amar qaadanayo ee wax laga weydiinayaana waa culimado ilahi wuxu uhi fais'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka waxaan su-aasha kusoo ururinayaa urur diiniya lama ogola waayo macnaheedu ma diintan qiimo loo yeelahaynba aljawaabu laa diintu qiimay leeday macnaheedu waxa weeyaan muslimiintii oo dhan ayaa hal urur isla ah haddii urur kale islaamkii laga dhex sameeyana waxay noqonaysaa muslimiinta inay kala tafaraaruqaan ilahayna wuxu uhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ururka diini adduunyada ku saabsanna waxaynu nidhi wax macsiyaa ama wax khaladoo diinta ka hor imanaya aan lagaga shaqaynahayn isagu waa jaa-is wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran intaa waxaa inoogu dhan majliskii maanta lagaga jawaabayay asiiladii ardayda waxaa haddaba aynu ku buuxin doonaa canjalada qaybta ka hadhay bar ka mida su-aalihii majliskii kan ka horeeyey ee sheekh lahaa
horeysiin inagu sayn horuu sheegnay siday u kala muhiimsan yihiin su-aasha ugu horeysa ee sheekhaynu usoo bandhigaynaa ayaa waxa ay tahay ay soo bandhigtay saa'ilada soo weydiisay sheekha fadiilatu shaykh ma bannaan tahay gabadha xaa'idada ah ama aan daahirka hayni inay masaajidka ilaahay soo gasho
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wla cudwana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wman اhtada bihadyihi ilى ywm اddiin ilaahay subxaana watacaala hayna waafajiyo sida uu jecel yahay raallida uu ka yahay intaasi dabadeed walaalayaal dhiigga xaydka la yidhaahdo axkaam fara badan ayaa la xidhiidha ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa uu kaga warramay rasuulkeenuna sala allahu aleyh wasalam in fara badan dumarka axaadiista ugu balballaadhiyey haddaynu eegno aayaadka qur-aanka ee ka hadlaaya iyo axaadiista rasuulku sala allahu alay wasalam uu kaga hadlay kuma jiro xadiis saxiixa bimacnaa rasuula ka sugnaaday oo si cad u diidaya gabadhu xaaladaasi marka ay ku jirto inay masaajidka soo gasho bal axaadiista qaarkeed ayaa waxaa laga fahmayaa arrinta noocaasi inaanay mamnuuc ahayn axaadiistaasi waxaa ka mid a xadiidka bukhaariyo muslimba ay wariyeen waxaa masaajidka rasuulka sala allahu alay wasalam dhexdiisa deganayd gabadh miskiinada oo taandho yari masaajidka dhexdiisa ay uga dhisnayd gabadhaasi rasuulku ma weydiin sala allahu alayh wasalam inay tahay min dawaati alxayd iyo in kale dumarka arrintaa hela iyo inaanay ka mid ahayn ma kala weydiin rasuulku haddii arrinta noocaasi masaajidka soo gelistiisa ama fadhigiisa ay diideysana rasuulku waa kala weydiin lahaa sidoo kale waxaa bukhaari iyo aymo kaleba ay wariyeen in gabadhi ay fiiqi jirtay ama ay nadiifin jirtay masaajidka rasuulka sala allahu alayh wasalam masaajidka gabadha xaaladda inay soo gasha haddii ay mamnuuc tahay rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadhaa waa u sheegi lahaa leanna dadka xaqa inuu u caddeeyo axkaamta uu gaadhsiiyaa waajib ilaahay saaray buu ahaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadhaasi kumuu odrhan maalmaha aada xaaladdaasi ku jirto masaajidka ha soo gelin maalmaha kalena soo gal iyaduna waa soo geli jirto oo lama sheegin maalmo masaajidka ay ka maqnaan jirto oo ay odhan jirtay macduurad baan ama cudurdaar baan leeyahay ilaahayna subxaana watacaala guud ahaan masaajidda soo gelistooda iyo fadhiga la fadhiyo iyo imaanshahooda waa ammaanay marka adilada caynkaas iyo daliil xaaladda noocaasiya ka saaraya maadaama aynaan haynin waxaynu leenahay asalku waxa weeyaan in gabadha muslimaddaa ay u bannaan tahay inay masaajidka soo gasho mar haddaanay masaajidka iyo nadaafadiisa aanay waxba yeelahayn asalkuna waxa weeyaan ashiyaada waxaa asal u ah inay bannaan tahay ilaa daliil diido oo si si cad u xaaraantimeeyo la helo saxaabada rasuulkana waxaa ka sugnaatay ridwaan ullahi calayhim sida saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku wariyey iyadoo meedhasha ay ku waajibtay oo aan weli maydhan inay haddana masaajidka rasuulka sal alay wasalam ay fadhiisan jireen rasuulkuna sala allahu alay wasalam arrinta noocaasiya uma diidin a gabadha haddii dersi ay u imanayso ama muxaadaro ay u imanayso dhib ma leh xadiidka rasuulku sala allahu alayh wasalam bukhaariyo muslim ay warinayaan xadiidu macdiya ee dumarka oo dhan uu faray inay u baxaan garoonka ciidda lagu tukanayo xataa kuwa aan salaada tukanahayn ee rasuulku sala allahu alayh wasalam uu amray kuwa salaada aan tukanahayni inay musallaha ka dheeraadaan musallahaasi salaada ayaa looga jeedaa sida riwaayadda muslim ay caddaysay wa umira alxuyadu an yactazilna salaa marka waxay ka dheeraanayaan waa salaada ee maaha meesha salaada lagu tukanaayo marka masaladaasi jawaabteeda inta ayaynu kusoo ururayna wallahu aclam sala allahu ala nabiyina maxamed
axsan allahu ilaykum ya fadiilata shaykh taqulu saa'ila waxay leedahay gabadhan kale su-aasha soo gudbisay ma dhabbaa in waxa weeyaan ay sax tahay sida dadka qaarkood yidhaahdaan qofku markuu dhinto gabadha xaydada ahi isma dul taagi karto amaba ma shardi baa qofka maydhaya inuu noqdo qof xaafidun qof xifdisan qur-aanka ama bar ka mida waxa weeyaan xifdisan
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah rasuulkeenu caleyhi afdal salaatu watasliim dumarka wuu u diiday inay raacaan janaazada diidista noocaasiina maaha inuu ka xaaraantimeeyey sida saxaabadu ay ka fahmeen waxay faa'iideynaysaa un karaaha oo saxaabiyaddu waxay tidhi nuhiina can itibaaci aljanaa'iz walam yuczam calayna waa naloo diiday dumar haddaanu nahay janaasada inaanu raacno laakiin arrinta noocaasina laguma adkayn sababta markaa loogu diidayna waxa ay tahay dumarku ragga waa ka qalbi jilicsan yihiin sida ay u badan tahay waxaa markaa laga baqanayaa arrinta noocaasiya markay xabaasha dul tagaan amaba se qabriga ay arkaan oo meydkii lagu dhaadhicinaayo in arrintaasi isbeddel ay ku keentiyo naxdin oo qaarkood ay baroortaan ama iyaga laftoodaba dhibaata ay soo gaadho laakiin meydku marka uu yaallo guriga gabadhu haddii ay dul istaagto wax dhibaataa ma laha shardina maaha gabadhu inay daahir tahay wax daliilo oo gabadha xaa'idkaa u diidaaya meydka inay dul istaagtaana ma jiro qofka meydka maydhaya waxaa shardi ah inuu yahay qof garanaya sida sharciga ah ee meydka loo maydho waxaa kaloo shardi ah inuu yahay qof aamina aaminka waxaynu uga jeednaa qofka meydka ay cawre ma qarsan karo wuxuu ilaashan karaana ma jirto qofka maydhaya haddaanu ahayn qof ilaahay subxaana watacaala ka baqanaya oo ammaanadaasi lagu aaminay ilaalinaya waxaa laga yaabaa hadhow toole waxyaabo uu ku arkay dadka kale inuu u sheego marka qofka maydhaya waa inuu noqdo qof aamina oo qofka hadhow toole aan waxba ka sheegahayn isagoo rasuulkeenu sala allahu alay wasalam arrintaas si gaara u baraarujinayana waxa uu tilmaamay ajar weyn inuu helayo qofka qof muslima oo meyda maydha isla markaana wax allaala wixii uu ka arkay ceeba ama iina dadka aan u sheegin ee astura laakiin shardi maaha qofka meydkaa qofka maydhaya inuu noqdo qof qur-aanka xifdisan ilaahayna subxaana watacaala taa inama farin rasuulkeenuna caleyhi afdal salaatu watasliim arrinta noocaasiya ma sheegin arrimaha diiniga marka laga hadlayana wixii aan daliilo ahayn qur'aana ama xadiis rasuula ka sugnaaday waxaa asal u ah oo ay ka dhigan yihiin waxaan jirin oo aan sharci ahayn waxaa sharci iyo diin ah un inta ilaahay noo sheegay ama rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu sheegay ummadda uu soo gaadhsiiyey marka shardi ma aha qofka meydka maydhaya inuu noqdo qof qur-aanka xifdisan oo qur-aanka dusha ka haya wallahu aclam
axsan allahu ilaykum waxay leedahay gabadhani waxaan ahay qof waalida gurigayga waxa jooga dad aan tukanin cunto ayaan siiyaa arrintaasi dembi miyuu iga soo baydhaya sheekh
salaad la-aantu walaalayaal waa arrin dhibkeeda leh waxaana rasuulkeenu sala allahu alay wasalam axaadiisa saxiixa uu ku tilmaamay salaada ka tegisteedu inay tahay kufri ama kufri weyn oo diinta lagaga baxa ha noqoto ama kufri yaroo looga jeedo dembi weynba ha noqotee horta rasuulku sala allahu alay wasalam salaad la-aanta kufri iyo gaalnimo ku sheeg waxaa rasuulku sal lla alay wasalam yuhi alcahdu aladi baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar qofka guri ka mas-uulana waxa waajib ku ah dadka guriga jooga inuu salaada ugu yeedho oo maadaama amarkiisa ay hoos yimaadaan uu faro inay oo uu markaa amar ku siiyo inay ilaahay subxaana watacaala u hoggaansamaan oo ay salaada tukadaan ilaahayna subxaana watacaala nabiyullaahi ismaaciil waxa uu ku ammaanay inuu ahaa mid ehelkiisa salaada fara wa kaana ya'muru ahlahu bisalaa dadka markaa guriga joogaa haddii waanadaada ay maqli waayaan amarkaagana ay qaadan waayaan oo salaaddii ay tukan waayaan waajibkii ku saaraa ee xagga gaadhsiinta iyo faritaanka ahaa adigu waad ka soo baxday arrinta ku saabsan cuntada aada siinayso haddii cuntada marka aad ka joojiso arrintaasi eedbin ay u noqonayso oo salaaddii sidaasi ay ku tukanayaan inaad cuntadaasi ka joojisaa waa arrin sharciya bal waa waajib ku saaran oo waxaa arrintaasi ay soo gudagelaysaa wanaag farista iyo xumaan reebista haddiise cunto ka joojinta aanay waxba u kordhinahayn oo laga yaabo inay ka sii daraan oo foolxumada noocaasi ay ku sugan yihiin mid ka sii daranba ay ku dhacaan oo ay sameeyaan cuntada inaad siisaa wax dhiba ma laha aduu dembi bimacnaa arrinta noocaasiya kala kulmi maysid oo qof gaal ah oo gaalnimadiisa la hubo ayabaad raashin siin kartaa oo sida bukhaari uu warinayo asmaa bintu abi bakr ayaa rasuulka sal ly slam waxay ku tidhi waxa ii timi hooyaday oo gaalada waxaanay doonaysaa sida muuqata inaan waxsiiyo ayay damacsan tahay markaa ma xidhiidhiya afa asiluha ma xidhiidhiyaa hooyaday oo kaafirada rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi silii ummik hooyada xidhiidhi buu uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam marka xadiidkaasi wuxuu daliiliyay qof gaala haddii raashin aada siiso aanu macsiyo ugu xoogeysanahayn oo aanu u kaalmaysanahayn inaanay wax dhibaataa lahayn qofka muslimka ee caasiga ayna dee gaalka waaba ka sokeeya isagoo waa ka sahlan yahay wallahu aclam
axsan allahu ilaykum waxay leedahay gabadhan su-aashan kalena weydiisatay nin ayaan guursaday shardina waxaan ka dhigay markii iyo ninkaasi aan isguursanaynay inuu qur-aanka ixifdisiyo dhammaantii hase yeeshee arrintii may suurtogelin ma ii bannaan tahay iminka inaan ku bedelo meherkaygii aan ka dhigtay qur-aanka inuu xifdisiiyo inaan meher maal caadi ah ka dhigtay
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah meherku waxa uu ka mid yahay xuquuqda dumarku ay leeyihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala u waajibiyey fi lqur'aani alkariim raggana ilaahay subxaana wa tacaala uu faray xaqa noocaasiya inay gudaan oo ay ka soo baxaan qofkii lahaa isagu inuu uhibeeyo oo uga tanaasulo oo uga hadha mooyaane waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay inuu ka mid yahay waxyaabaha u mudan shuruudda la galo kuwa u mudan in la oofiyo ballamada la galo in laga soo baxana kuwa u awleysan ee ugu xaqnimo badan gabadha muslimadda ahi meherkeeda waa ka dhigi kartaa sida muxaadaro hore aynu ku sheegnay arrin islaamka ay maslaxa iyo dani ay ugu jirto iyada yaanay wax maslaxo gaari aanay ugu jirinbe waxaynu sheegnay saxaabiyaddii la odhan jiray umu sulaym anas ibnu malik hooyadii in meherkeedii ay ka dhigtay ninkii guurka usoo bandhigay inuu islaamo tiri haddaad islaamto meherkaygu waa islaamnimadaada wax meheroo kale ku weydiin maayo laakiin mar haddaan maslaxo islaam iyo dan islaam oo la eegaya aanay jirin waxaa muhima baynu leenahay meherku inuu noqdo shay maala xoolo la taaban karo oo gabadha waxa weeyaan wuxu tari kara ma lihin meherka hala qaaliyeeyo bal rasuulku sal lla alay waslam wuxuu tilmaamay dumarka kuwa u barakada badan inay ka mid yihiin kuwa u meher jaban laakiin meherku waa inuu noqdo wax lala la taaban karo xoolo ah oo gabadha hadhow toole wax waliba waa dhici karaane yacni nafteeda ay ku sabirsiin karto sidaa awgeed sida bukhaari wariyey iyo muslimba min xadiidi sahl ibnu sacad saacidi gabadhii rasuulka u timi sala allahu alay wasalam ee nafteeda usoo bandhigtay ee rasuulku uu ka cudur daartay ninkii saxaabiga ahaa ee yidhi rasuulka ilaahayow in lam takun laka biha xaaja fazawijnii iyaaha rasuulka ilaah haddaana dan ka lahayn aniga ii guuri rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu kuhi maadaa cindak maxaad haysee gabadha aada meher u siinaysa waxa uu yihi labada go-aygaa mooyaane wax kala ma hayo rasuulku wuxu uhi sal ly slam go-w muxuu tarayaa yani wax idiin qaybsamaya ma aha iltamis walow khaataman min xadiid orodoo tagoo wax xoola noqon kara maala soo raadi walow kaatun xadiid ka samaysanna ha noqdee ninkii waa tegey isagoo faramadhan buu kusoo noqday rasuulka sal alay wasalam wala waxba waan soo waayey markii ninkaasi wax maala uu waayey ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa gabadha uu ugu guuriyo meherkeedii uu ka dhigay inuu qur-aanka baro oo wuxuu ku uhi zawajtukaha bima macaka min alqur'aan gabadha waxaan kuugu guuriyo meherkeedu uu yahay qur-aanka aada xifdisan tahay ee aada taqaano inaad barto suurado gaara oo markaa ninkaasi dusha uu ka hayay marka xadiidkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa inaan lagu degdegin markiiba gabadhu inay meherkeeda ka dhigto yacni in cilmi la baro ama qur'aan in la baro marka hore meherkuu noqdo shay maala oo la taaban karo haddii taa la waayo waa looga gudbi karaa waa bannaan tahay in gabadhu meherkeeda ay ka dhigto in la baro suurado qur'aana ama kitaab waxa weeyaan xadiisa ama kitaab kutubta cilmiga ka mid a wajaa-iso waa bannaan tahay arrinta noocaasi taasuu xadiidku tilmaamaya intaa haddaan kaga gudbo hordhaca baraarujinta ahaa ee ku saabsanaa bal meherku waxa uu noqonayo haddii ay dhacday sidani inay gabadhi nin kula shuruutantay meherkeedu inuu noqdo inuu qur-aanka xifdisiiyo waa waajib saaran ninka shardiga noocaasiya uu galay inuu ka soo baxo uu oofiya haddii arrintaasi ay dhici weydo oo ninkii isagoo weli qur-aankii barin uu dhinto amaba se ay kala tagaan amaba se ay muuqato inaan qur-aanka inuu baray inaanu u jeedin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen dhibaato ma laha shay kale oo mubaaxa oo xalaala in gabadhii meherkeedaasi loogu bedelo oo halkii markii hore ballanku ahaa inuu qur-aanka o dhan xifdisiiyo haddii taasi ay suurtogeli weydo in looga guuro tusaalahaan shay maala oo xoolo ah oo markaa la isla meel dhigo haddii la isla meel dhigi kari waayo oo la isku khilaafana waxay noqonaysaa mahrulmithli in loo noqdo oo gabadhaasoo kale marka la eego meesha ay ka soo jeedo iyo waktiga ay joogto iyo waddanka ay ku nooshahay iyadoo kale sida khaalibkae caadadu ay tahay inta meher loo siiyo ayay xaq u yeelanaysaa haddii shay qur-aanka lagu bedelo oo mubaaxa la isla meel dhigi waayo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina moxamed
jazakum allahu khayran waxay leedahay gabadhani wuxuu sheegay rasuulkeenu sala allahu caleyh wasalam ummaddu inay kala bixi doonto firaq aada iyo aada u fara badan tiradii may sheegin wuxuuna sheegay rasuulku kooxda ugu toosani inay tahay alfirqa annaajiya kooxda waxa weeyaan badbaadaysa ee loo gargaarayo ilaa qiyaamaha kooxdaasi ama firqadaasi rasuulku sal alla ly slam uu tilmaamay ummadda qeybteeda kale markay naarta gasho inay iyadu badbaadayso oy jannada gelayso calaamadaha lagu yaqaano maxaa ka mid ah
rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim sida su-aashaba ku xusan waxa uu ka sii warramay oo uu sii sheegay intaanay dhicinba inay ummaddiisu u qaybsami doonto ilaa halaatin wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan kooxood macanaa kooxu intaa waa ka badan yihiin laakiin saddex iyo toddobaatan ayay u noqonayaan oo usuushooda ayaa intaas rasuulkeenu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay laba iyo toddobaatan iyagoo muslimiina haddana inay garab barsan yihiin jidkii iyo waddadii uu maray nebi maxamed sal lla alay wasalam iyo saxaabadiisu koox qura ayaa rasuulku sal lla alay wasalam uu tilmaamay inay badbaadayso labiyo toddobaatan waa fi nnaar buu hi rasuulku macnaheedu maaha qof kastoo ka midii naarta u gelaya macnuu waxa weeye wixii naarta lagu mutaysanaya bay sameeyeen inay naarta ka baaqsadaanna waa suurtagal ilaahay subxaana wa tacaala bicafwihi wa fadlihi wa karamihi ama bishafaacati shaaficiin amaba se dhibaato weyn oo ku dhacdo ee u sabreen inay kaga baaqsadaan waa suurtagal lakin wixii naarta lagu mutaysanayo lagu kasbanaya bay sameeyeen wayaan macnuhu markuu rasuulku leeyay kullaha fi nnaar koox qura ayuu rasuulku tilmaamay inay badbaadayso kooxdaas maxay ka badbaadaysaa waxay ka badbaadaysaa adduunyada intay joogto min azaygi waaldalaali waalbidac waalshirki waalkufr gaalnimada iyo shirkiga iyo bidcada oo ah in diin la laga dhigto waxaan ilaah iyo rasuulkiisu toona diin aanay ku sheegin iyo lumitaanka waddadii rasuulka iyo saxaabada laga lumo ayay ka badbaadaysaa kooxdaasi inta adduunyada la joogo aakhirana waxay ka badbaadayaan min gadab illahi wa ciqaabih ilahay cadhadiisa subxaana wa tacaala iyo ciqaabkiisa markuu rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam intaasi waxa uu raaciyey kooxdaa badbaadaysa calaamadeedu waxay tahay waayo nin waliba waa jecel yahay inuu noqdo yani min alfirqati annaajiya nin walibana waa sheeganaya kullu yaddaci waslan bileyla waleyla laa tuqiru lahum bidak marka rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay sifo sifadaasoo cidda laga helaa ay noqonayso ciddaa ah alfirqa annaajiya altaa'ifa almansuura waxaa rasuulku maruu ku sheegay aljamaaca inay yihiin marka aljamaaca macnaheedu waa maxay waa aladiina hum calaa ma kanat calayhi aljamaaca fii cahdi الnabiyi wاsaxaaba waa kuwa mara waddadii jamaacadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadu ay mareen oo intii rasuulka iyo saxaabada diin u ahay diin ka dhigta mar kale rasuulku wuxu uhi xadiis ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen inuu xasan yahay waman kana calaa mitli ma ana calayhi alyawm waasxaabi qolada badbaadaysa ma idiin sheegaa firqa naadiya waa qolada aniga iyo saxaabadaydu maanta waddada aanu hayno waddadaa soo mara intaa maanta diin noo ahi diin ay u tahay dheeraad aan ku darin waxbana aan ka dhimin min gayri ziyaadatin walaa nuqsaan marka alfirqa annaajiya sifadeeda nacam u muhiimsanee lagaga sooci karo firaqa kale qofka uu kaga garan karaa waxay tahay qofka cilmigiisu inuu yahay cilmu nabiyi sal alay wasalam wasaxaaba ma jaa fi kitaab illahi wa fi sunati rasuuli illahi sal alay wasalam wax kale cilmi aanu ka dhigan alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiih cilmi waa ilaahay baa yidhi rasuulkaa yidhi sala allah alay wasalam haddaad aragto qof cilmigiisuu yahay wax kale oo cilmigiisuu yahay almanaamaat waalru'a odhanaya waxaasi waa waa sharci waayo waan ku riyooday waxaasi waa xaaraan waayo manaan baan ku arkay waxaasi sidaasay u dhacayaan waayo garabdaal iyo garab salaax baan leeyahay cilmigiisi maaha cilmigii rasuulka iyo saxaabada kaasi firqa naajiya ka mid maaha sidaasoo kale camalkii rasuulka sal ly slam iyo saxaabada waa in qofka camalkiisu uu noqdo si uu u noqdo min alfirqati annaajiya oo caqiidada waxaad aaminaysa qalbigaaga aada gelinaysaa waa inay noqoto intii caqiida u ahayd nebi maxamed iyo saxaabada wax kale ha aaminin cibaadadaaduna waa inay noqoto intii nebi maxamed ee saxaabada ay ku cibaadaysteen sidaad u gudanaysaana waa inay noqoto sidii ay u guteen wahaakada dhaqankaagu waa inuu waafaqo tii rasuulka sal ly waslam iyo saxaabada waxaa la dhaha bidaca iyo muxdathaadka waa inaad iska ilaaliso inaad diinta ilaahay kusoo kordhiso o aad ku darto waxaan ka mid ahayn maalintii rasuulku sala allahu alay wasalam uu geeriyooday marka calaamada ugu muhiimsani waa taa aduu sa aad uga mid noqoto alfirqa annaajiya ku dadaaluun inaad ku dayato nebi maxamed iyo saxaabadiisa jamaaco kale iyo koox kale iska ilaali adiga kooxdaada iyo jamaacadaada hogaamiyahaagu waa nebi maxamed ha noqdo sala allahu alay wasalam weligaa qof ka sokeeya nebi maxamed sala allahu alay wasalam yuu imaam kuu noqonin se lagu yaqaano firaqu suufiya qole cabdiqaadir jaylaani baroosinka dhigatay iyo qole axmed irifaaci baroosinka dhigatay iyo qole waxa weeyaan sheekh kale kuwa abtirsatay qolada sanadkooda waa goaye meel sokay ku joogaano rasuulkii may gaadhin sala allahu alay wasalam sidaasoo kale uma baahnid yacni koox kale inaad ka mid noqoto oo aan kooxdii saxaabada ahayn marka imaamkaaga iyo qaa'idkaagu ha noqdo nebi maxamed sal ly wasalam kooxdaaduna ha noqoto saxaabatu rasuuliillah shicaarkaaga iyo calaamadaadu ha noqoto anu waxaan ku dayanayaa nebi maxamed sal alay wasalam iyo saxaabada wadadoodii baan maraya selaf baa la yidhaha bimacnaa waa qoladii inaga horreysay rasuulka iyo saxaabada maadaama inaga horreeyeen luqa ahaan selaf baa la yidhaha marka anuu salafu saalix dadkii inaga horreeye wanaagsanaa oo rasuulka iyo saxaabada ayaan ku dayanayaa waa in shicaarkaaga iyo calanka kuu taagan uu noqdo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed